Magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday baratay xirfadda farsamada gacanta isla markaana ka aflaxday Machadka Crabtree Elite Academy. Munaasabadda lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiilada Maamulka Jubbaland, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka, Maamulka Machadka, waalidiin, macallimiin iyo dhalinyaro. Injineer Cabdirasaaq Maxamed Ismaaciil oo ah maamulaha Machadka Crabtree Elite Academy ayaa ka warbixiyay munaasabaddan.
runtii maanta waa maalin weyne waa maalin dabaaldeg waa maalin ay u rumowday ardayda maanta qalinjibinaysa hamiyadoodii iyo yolalkoodii waa maalin qiimo weyn noogu fadhido waana maalin aan ka run sheegnay magaca madasha ee ah kiribto ilaada academy maadaama aan waqti iyo muddo kooban aan soo saarnay dhalinyaro ilaa tisa dhalinyaro xirfadlayaal ah maanta fahansan suuqyada maaliyadeed kana shaqaysanayo ardayda maanta qalin jebinaysa tiradooda waxay dhan tahay soddon iyo sideed arday oo isugu jira hable iyo rag kana kooban fasallo kala duwan soo dhammaan ardaydaas marka joornigooda waxbarasho wuxuu soo bilowday abril tobankeedii waxaana barashada suuqyadan aan kaga soo bilownay from scratch from basic waa maxay aasaaska lacagahan kiribto waa maxay sidee lacagahan ay u shaqeeyaan lacagahan technology ay ku dhisan yihiin ee ah blockchain technology muxuu yahay waa maxay smart contract basic aan ugu soo bilownay marka waxaan barnay suuqyadan marka la joogo qofka si uu trader u noqdo ama investor u noqdo waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay tahay qofka inuu barto oo ah afarta analyze ee suuqyadan shaqeeya special kiribtada technical analysis oo qofka ka caawinayo inuu taxliiliyo akhriyo jaartiga suuqa fundamental analysis oo qofka ka caawinayo inuu tarjunto newsiska suuqaan ee soo baxaayo sentimenti onjeenkii balas risk management oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan suuqyada marka la joogo oo ah maareynta hantidaada also waxaa siinay advanced lesson oo maxaa la yihahdaa self development ah sida cashara mindset iyo psychology oo runtii sirta qofka suuqyadan inuu guuleystay ay ku jirtaa ardayda marka inta maxaa galaaska iyo koorska ay u socdeen waxay ahaayeen arday gacanta aan ku haynay muddada labada bilood Qaar ka mid ah marsalabtii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
waxaa waxaa jira kudhig la yidhaahaa masiibada dunida ayadaa u macalin masiibada dunida ayadaa u macalin lacagtan digital moneyga la yidhaahdo way ka duwan tahay lacagaha caadiga ah oo aan isticmaalno waa lacag dadku inta hore aysan ku baraarugsaneen laakiin hadda loo arko in sanadaha iyo qarniyada soo socda loo guuri doono waxay kaga fiican tahay inta khibrad ahaanteeda aan garanayo maclahan kaleeto oo bangeeda ku jiro inay u baahnayn in uu kula socdo qof kale dhaqaqahaada ula socdo in sidoo kaleeto aysan ku xadidaynin xadigii lacag oo aad ku qaadan lahayd teleefonkaaga oo waalidkaada uu ku qaadaa intii aad rabtid oo lacag ah oo telefoonkaaga kugu jirto ayaysan cidno kala waanaynin cidno kale aysan kaa furi karin oo keli aad u baahanta inaad xaqiijiso inuu si seef ah ay waxaay kugu hagaagsan yihiin farxad bay noo tahay inaan arko in macad lagu baranayo suuqyada caalamiga ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo waa farxad weyn waa guul weyn markay imaato dhinaca digitalka mise suuqyada digitalka aniga aqoon badan uma lihi laakiin waxaa ku hadlayaa aragtida bulshada bulshadeena markay maqasho suuqyada digitalka ee waxay ka qabtaa cabsi fara badan waxaana keenay waxaa waaye bey-addii loo abuuray iyo waxyaalihii hore usoo arkeen oo kasoo dhacay Dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxday Machadka Crabtree Elite Academy tan iyo markii la aasaasay.